tan iyo wixii ka dambeeyey markii kooxda xuuthiyiinta ee taabacsan dowladda shiicada ah ee iiraan ay la wareegeen sanca iyo magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan yemen waxa ay xukuumadda yemen ee taagta daran caalamkuna aqoonsan yahay ay saldhigatay magaalada cadan iyadoo mas-uuliyiinteeda ugu sarreeya ay degeen magaalada riyaad ee caasimadda maamulka ali sacuud marka laga soo tago xubnihii xeelalka muuqday ka hayay xukuumadda yemen waxa ay inta badan shaqaalihii wasaaradaha iyo mu-asasaadka dowladda ay ku hareen magaalada caasimadda ah ee sanca taasoo ka dhigan inay ku qanceen ka hoos shaqaynta maamulka cusub ee xuutiyiinta inkastoo weli aanay xuutiyiinta maamulkooda haysanin aqoonsi caalami ah haddana waa maamul gacanta ku haya ilihii ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha dalka sida garoonka diyaaradaha iyo dekadaha magaalooyin dhowr ah lacagaha dalkaasi kasoo gala ayayna u adeegsadaan inay ku maalgeliyaan howlgalladooda caskariga iyo siyaasadda saameyn dhan kastaba ah ayay ku keentay reer yemen kala bedelnaanta maamul ee dalka yemen maadaama caasimadii waddanka ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta halka cadanna ay noqotay magaalo madaxda ku-meel gaarka ah ee xukuumadda yemen marka laga yimaado in xuutiyiinta ay dhegta dhiigga u dareen dad badan oo muslimiin ah madhabka shiicanimada ee ku dhisan aflagaadeynta saxaabada rasuulkana ay awood milatari ku faafinayaan waxaa kaloo jira dhibaatooyin xagga nolosha iyo maciishada ah oo haysta dadka ku hoos nool deegaanada ay ka arrimiyaan oo ay ka mid tahay sanca oo ah caasimada dalka yemen toddobadii sane ee lasoo dhaafay waxaa dagaallo lagu riiqmay ay dhex mareen maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo ciidamada xukuumadda yemen iyadoo dhinaca kale ay jirta dagaallo ay qabaa'ilka hubaysan la galeen xuutiyiinta laakiin wixii ka dambeeyey laba kun laba iyo labaatankii waxaa dalka ka hirgalay xabad joojin aan lagu dhawaaqin oo dhex maraysa xuutiyiinta iyo milatariga yemen waxaa gebi ahaanba joogsaday dagaaladii cuslaa ee furimaha dagaalka ku dhex marayay labada ciidan sida muuqatana waxaa jira wadaxaajoodyo hoose oo keenay in dhinacyada uu mid weliba uu ku ekaado halka uu joogo maadaama mid weliba uu ogaaday inaanu kan kale maquunin karin laakiin dagaal dhaqaale ayaa hadda ka dhex qarxay xukuumadda yemen ee xarunteedu tahay cadan iyo kooxda xuutiyiinta ee maamula sanca dadka falanqeeya xaaladda yemen ayaana tilmaamay in tallaabadani ay halis gelin karta heshiiska xabad joojinta aan la shaacin ee labadii sane ee lasoo dhaafay ka dhexeeyey labada dhinac si la mid ah kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo midda milatari waxaa dalka yemen ka jira kala qaybsanaan xagga lacagta kaashka ah dalkana waxaa ka jira laba banki oo dhexe oo midi xaruntiisu tahay cadan ayna maamusho xukuumadda yemen iyo mid kale oo fadhigiisu yahay sanca ayna gacanta ku hayaan xuutiyiinta bangiga cadan ayaa ku tacaamula lacago cusub oo riyaal ah halkii dollarna waxa uu ku sarifaa kun iyo toddoba boqol iyo lixdan riyaal halka bankiga sanca uu ku macaamilo riyaalka qadiimiga ah oo halkii dollar u dhigma shan boqol iyo soddon iyo kow riyaal iyadoo qayb ka ah siraaca dhaqaale ee ka dhexeeya xuutiyiinta iyo xukuumadda yemen waxa uu bangiga cadan dhowaan ku dhawaaqay inuu joojiyey macaamiilkii uula lahaa lix banki oo ka howlgala deegaanada ay maamulaan xuutiyiinta maadaama ay diideen inay xarumahooda dhexe usoo wareejiyaan cadan xuutiyiinta oo ka jawaabaya tallaabadan ayaa iyaguna soo saaray wareegto jawaab ah bangiga sanca ayaana go-aan ku qaatay inuu gebi ahaanba joojiyo macaamiilka uula lahaa laba iyo toban bangi oo ku yaala deegaanada ay ku xoogan tahay xukuumadda yemen bangiga dhexe ee cadan ayaa haysta aqoonsiga mu-asasaadka dowladda yemen waana jihada keliya marka laga hadlayo bangiyada ee ku macaamila nidaamka maaliyadeed ee swift bangiyada ganacsiga ayaana haddii ay doonaan inay lacago dibadda u dirsadaan waxa ay ku qasban yihiin inay la macaamilaan bangiga dhexe ee cadan dhinaca kale bangiga dhexe ee magaalada sanca ayaa ka faa-iideysanaya in bangiyada waaweyn ee dalka ay xarumo ku leeyihiin deegaanada ay ka arrimiso kooxda xuutiyiinta kaasoo awood u siinaya inuu maamulo nidaamka sarifka lacagaha ee gudaha dalka goor sii horeysana wuxuu bangiyadaasi ka mamnuucay in xogahooda ay la wadaagaan bangiga cadan guddoomiyaha bangiga dhexe ee xukuumadda yemen ninka lagu magacaabo axmed al macbaqi ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in bangiyada dalka ay u hoggaansameen cadaadiska koox argagixiso ah sida uu hadalka u dhigay ayna ka faa'iideysan waayeen muddada labada bilood ee loo qabtay inay ugu soo guuraan magaalada cadan macbaqi waxa uu ku goodiyey inay qaadi doonaan tallaabooyin hor leh oo ka dhana kooxda xuutiyiinta oo uu ku eedeeyey inay soo daabacaan lacago cusub sidoo kalena ay xanibeen dhaqdhaqaaqyada akoonno bangi oo ay leeyihiin shakhsiyaad ka hor yimid siyaasadooda inkastoo go-aanadani cusub ee hadda isdiidan ee kasoo kala baxay bangiyada kala taabacsan xukuumadda yemen iyo kooxda xuutiyiinta uu sii adkeynaya dhibaatada xagga maciishada ee reer yemen haddana waxa ay yemeniyiintu tilmaamayaan inaanay jirin wax u dhaqan oo ay ka walwalaan xuseen al casiimi oo ah muwaadin yemeni ah ayaa tilmaamaya in neefka marka la qala aanay maqaar bixintu waxba ka dhibaynin isagoo ula jeeda in reer yemen ay dhibaato adag ku nool yihiin wax u haray oo ay ka walaacaanna aanay jirin sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in dad badan oo yemeniyiin ah aanay toddobadii sano ee lasoo dhaafay helin wax mushaaraad ah ayna isaga dhex nool yihiin faqri gaajo iyo xanuuno sidaasi darteed qofka yemeniga ah aanay micno u lahayn isbedelada dhaqaale ee had iyo goor la sheegay in dalka uu galayo laakiin moxamed naaji oo ah madaxa jamciyadda bangiyada yemen waxa uu tilmaamayaa in culayska go-aanada isdiidan ee xukuumadda yemen iyo xuutiyiinta ay qaadi doonaan shacabka yemen maadaama uu sicir barar dhici doono haddii la hakiyo wada shaqaynta bangiyada iyo in dibadda loo diro lacago maadaama sagaashan boqolkiiba baahiyaha nololeed ee reer yemen laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa sida ay tilmaamayaan sariflayaasha qaar ee reer yemen jimcihii lasoo dhaafay waxaa sharikada monigaram ee sarifka lacagaha ay ku wargelisay wakiilada yemen inay keensadaan aqoonsi caddaynaya in bangiga dhexe ee cadan uu ogol yahay howshooda taasoo ay shardi uga dhigeen wixii xilligaani ka dambeeya inay helaan adeegyada sharikadda tallaabadan oo la filaya inay ku daydaan dhammaan sharikadaha kale ee sarifka ka shaqeeya ayaa shaki la-aan waxa ay cuslayn doontaa ama ay hakin doontaa in qurbajoogta reer yemen ay lacago usoo diraan dalka gudihiisa taas oo ah arrin ay ku tiirsan yihiin malaayiin ruux oo yemeniyiin ah oo masdarka biilkooda uu yahay lacagaha ay eheladooda kasoo diraan dalka dibaddiisa xaalad walaahow iyo walbahaar ah ayaa lasoo daristay sariflayaasha iyo bangiyada magaalada sanca wixii ka dambeeyey go-aanka kasoo baxay bangiga dhexe ee cadan dibadbaxayaal ayaana isugu soo baxay wadooyinka kuwaasoo dalbanaya in loo soo bixiya lacagaha uga jira akoonadooda taasoo aanay awoodi karin bangiyada xuutiyiinta ee ka furan sanca iyo magaalooyinka kale xukuumadda yemen ee fadhigeedu yahay cadan ayaa go-aanka cusub ee ay qaadatay waxa ay ku sheegtay inuu yahay mid xoojinaya awoodda sharciyadeed ee xukuumadda go-aankana uu qaatay golaha sare oo ah awoodda ugu sarreysa ee dalka sida ay hadalka u dhigeen ilo wareed ka tirsan xukuumadda yemen ayaa go-aanka cusub ku tilmaamay mid ay xukuumaddu uga jawaabaysa dagaal dhaqaale oo ay horay xuutiyiinta ugu soo qaadeen xukuumadda ka gadaal markii ay joojiyeen isticmaalka lacagta cusub ee uu daabacay bangiga dhexe ee cadan hogaamiyaha xuutiyiinta cabdilmelig al xuuthi ayaa dhankiisa kelimad uu jeediyey waxa uu go-aanka kasoo baxay bangiga cadan ku tilmaamay mid kasoo baxay dowladda maraykanka uuna bensiin ku shubay dabkii iyo colaadii horay uga holceysay dalka yemen